وتقبل منا إنك أنت السميع العليم
waxaa cabdulaahi maxamed cabdirashiid oo ka mid ahaa arday kor u dhaafaysay lixdan arday oo ka qalin jebisay barashada qur-aanka kariimka cabdulaahi waxa uu ka qalin jebiyey dugsiga abudujana oo ka mid ah dallada midooda dugsiyada minnesota oo sanadkoodii toddobaad oo xiriir ay ka qalin jebinayaan carruur soomaaliyeed oo xifdiyey qur-aanka kariimka cabdulaahi maxamed oo markii la guddoonsiiyey shahaadadiisa kadib v o a la hadlay ayaa sheegay inuu dareemayo farxad aan uu qiyaasi karin farxadeeda wax laga hadli karo ma aha Um, maanta I'm so happy waa maalintii uh, graduationka dhacday qur-aan waa akhriyey Aye.
macalimiinta arkay macalimiin kala arkay maanta waa farxsanaa inaad qur-aanka dhammaysto hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen
they're very proud of it We're- they're happy muxuu way farxsan yihiin hooyo hooyo hooyo waata hooyo maanta she's happy waaye aad ba uga farxisa Mhm.
maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto
waxaan rabanaa sheekh inaan noqdo oo jaamacata madiina ka soo baxo waalidiinta macalimiinta iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa ka soo qayb galay xafladda qalinjebinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada minneapolis waxaana uu khadiijo aadan caartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay midhihii ay wakhtiga gelisay maadaama wiilkeeda cabdulaahi maxamed cabdirashiid uu qur-aanka dhameeyey aad baan ugu wada farxsanahay ilahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa kalena inay saasoo kale qur-aanka maaragtay u dhammeeyaan ilaahayna ugu xifdiyo diintooda
jariyadda soomaaliyeed ee dalkan maraykanka ayaa badanaa shaki geliya in maraykanka gudihiisa carruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taa beddelkeeda sida qalinjebintan iyo tartamada kale ee qur-aanka ee sanad kasta la qabto diinta horta meel kastoo aad joogtid een waa een ilaahay weyna amray inaynu wadno oo baranno juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto een waalidiinta arrintaas shakiga ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina waa laga gudbayaa waana wax annaga aan samaynay kuna guulaysanay
qalinjebinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka minnesota ay ka socoto dacwad ka dhan ah niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha neco muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka daarulfaaruuq ee gobolkan minnesota waxaana xasan xade oo ka mid ah maamulka midowda dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jebinayso dadka necab muslimiinta communitigeenu dhinac kastoo aad ka fiirisid een islaamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda iyo sirsooca waxaad mooddaa inaan ka guulaysanayno annagu marna madaxa homo- hoos umaanaan dhigin Ee, halkaanaan isugu keenna ilmaha oo qaba shicaarka islaamka dareeskeedii qaba qur-aanka xifdisan oo islaamka ku faanaaya oo ku faraxsan marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan loser- losers yihiin ay khasaareen xilligan annaga guulaysanay sababtoo ah baqdina maanaa muujin Een, in aan difaaca ka baxnana maanaan muujin horaan u soconnaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay waa ka farxad badannahay waana ka soo badanaynaa marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno communitigu ha ilaashado hana lagu faano waxayna qayb ka tahay koley guulaha communitigeenu gaar xagga siyaasadda xagga ganacsiga xagga waxqabadka ilaa koongreskan ordinay qayb ka tahay marka uma hoos u fiirin mayno insha allah su-aasha haddaan ku weydiiyo inta badan ee, soomaalidu waa dad qur-aanka jecel barta ku dadaala ee, haddana dhinaca kale dhallinyarada soomaaliyeed ee waddankan koraya dhibaato fara badan baa haysata oo iyaga haddana soomaalidii dhallintoodiiba ugu badan dadka ah, ama dhibaatada ku dhaca ama la xirayo ama isdilayo waxyaabaha noocaasa ee, ka urur ahaan ma u diyaarisin caruurta dhallinyarada ah ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tub toosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya carruurta aanay ugu kadsumin ama aanay ugu dhicin Ee, waa su-aal fiican mascade een, horta communitigeena capacitigiisa ama awoodiisu way koobnayd waqti kooban baan waddankan joognay challenge ama culaysyo badanna waa la kulanay marka marka hore waxaan ku ekay inaan ilmaha qur-aanka la baro dugsi la joogo hadda haddaad aragtid halkan caawa toban dugsi baa joogtay kuwo kaletana waa maqnaayeen marka markaad mid kasta tagtid waxaa jira marka qur-aanka la dhameeyo programka dambeeyo maacad islaamiga ka furan ee program jaamacad islaamiga oo minnesota ay leedahay hadda furan marka waxaad moodaa dhacdooyin waa iska dhacayaan meel kastoo la joogo waddankii marka la joogay halka marka la joogaba een, ee, dhallinyarada ama youthka dhib baa iska jira kulli ma wa- ma wada toosna oo wadda ma wada hayaan laakiin waxaan isleeyahay waddadii saxneed baan ku soconnaa markaan aragno ilmaha een, serviceka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahidda iyo arrimaha islaamiga waan fiicannahay laakiin weli ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna ka qalinjebinta qur-aanka iyo weliba ku tartankiisa ayaa ah arrin in dhoweyd ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota isugu faanayaan isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo wadanka dibadiisaba guulo dhinaca tartanka qur-aanka ah ay ka soo hooyaan maxamuud mascade v o a minnesota